ciidamada difaaca ee israa'iil ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay ninka la dilay axmed fawzi wadiya waxa ayna sheegeen inuu dhexda u galay bulshada natiif haasara intii uu socday weerarkii oktoobar waadiya waxa uu ka mid yahay ayaa layidhi sideed dagaalyahano ah oo lagu dilay duqayntii sabtidii ka dhacday magaalada gaza sida uu sheegay milatariga israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahuna waxa uu sheegay talaadadii inuu ku guulaysan doono dagaalka ay kula jiraan xamaas haddii la helo ama la waayo kaalmada hubka ee ka imaanaya britain ee ay dowladdaasi britain ku dhawaaqday inay joojinayso kadib walaaceeda in hubkaasi loo isticmaalay marinka gaza waxyaabo ka duwan wixii loogu talagalay intii la garab istaagi lahaa israa'iil oo ah saaxiib dimuqraadi ah oo isdifaacaysa kana difaactamaysa wuxushnimada go-aanka khaldan ee britain ee qaadatay keliya wuxuu dhiirigelin doonaa ayaa lagu yiri bayaan laga soo saaray netanyahu xafiiskiisa xamaas xogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain david lami ayaa waxa uu sheegay inay jirtay khatar cad oo ah in hubka qaar loo isticmaali karo si loo sameeyo ama loogu fududeeyo xadgudubyo ba-an oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda bini'aadanimada xogayaha difaaca ee britain john helley ayaa u sheegay times radio talaadadii joojinta soddonka ka midka saddexda boqol iyo kontonka shatiyada dhoofinta hubka ee israa'iil ay saameyn wax a ku yeelan doonin ammaanka israa'iil netanyahu ayaa sidoo kaleeto wajahaya cadaadis gudaha israa'iil ka saaran kadib maalmo iyo muddo mudaharaadyo loogu dhawaaqayay inuu ogolaado xabad joojinta uu la galaya xamaas si markaasi si markaasi loogu soo celiyo dadka la heestayaasha ehelkooda ma jirto cid iiga dadaal iyo go'aan qaadasho badan in la sii daayo la heestayaasha oo aan aniga ahayn qofna iguma wacdin doono arrinkan netanyahu ayaa isniintii wakaaladda wararka e p u sheegay sidaasi qodobka gorgortanka ku jira waxaa ka mida in netanyahu uu riixayo israa'iil inay sii haysato gacan ku haynta marinka filadelfi ee xadka gaza iyo masar israa'iil ayaa ku andacoonaysa in xamaas ay isticmaasho godadka dhulka hoostooda marinada ah si ay hubka ay isaga kala gudbiyaan gaza masar iyo sidoo kalete deegaanada kalete halkaasi ah axadii boqolaal kun oo dad ah oo israa'iiliyiin ayaa socod ku maray waddooyinka si ay ugu baroor diiqaan war ka sheegaya meydka lixda qof ee la helay ee la heystayaasha ah koonfurta gaza shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii netanyahuna waxa uu ku sheegay inuu cafis weydiisanaya kadib dadka markii uu ku guuldaraystay in uu badbaadiyo la heystayaasha la dilay waxaan idinka codsanayaa cafis dib inaan u soo celiya ayagoo nool ayay ahayd ayuu yidri waan ku dhowaanay laakiinse kuma aanan guulaysanin xamaas waxa ay bixin doontaa ayuu yidhi qiimo aad u culus gebagabadii maalinkii isniintiina dhowr kun oo mudaaharaadayaala ayaa isugu soo baxay wajhadda guriga horeeto ee netanyahu ee bartamaha jerusalem ayagoo markaasi ku dhawaaqaya heshiiska hadda hirgeli shaqo joojinta shaqaalaha guud ee isniintii ay sameeyeen israa'iil ayaa sidoo kaleeto carqaladaysa israa'iil iyadoo ururka ganacsiga ugu weyn israa'iil iyo ganacsataduba ay ku doonayaan inay dowladda ku cadaadiyaan inay heshiis xabad joojin ah la gaarto xamaas si loo soo afjaro dagaalka gaza iyadoo dagaalkuna uu ku dhow yahay koob iyo toban bilood dadka u dooda arrimaha la heystayaasha xuquuqdooda iyo kuwa dhaleeceeya netanyahuba waxa ay ku doodayaan in xabad joojinta lagu joojin karo dagaalka gaza ayna badbaadin karto nolosha dadka la heystayaasha ah laakiinse netanyahu ayaa diiday inuu ogolaado heshiis xabad joojin ah oo waxa uu sheegay in haddii milatariga israa'iil ay ka baxaan gaza ay horseedi doonto in si joogto ah ay u joogteeyaan dagaalka xamaas ayaga oo ka cabsi qaba in xamaas ay sidoo kaleeto ishubeynayso khatarna gelin karta ammaanka muddada dheer ee israa'iil xamaas ayaa ku eedeysa israa'iil inay waddo inay ka baxdo wadaxaajoodka ayadoo sidoo kaleetana ay soo saareen shuruudo cusub ay ku jiraan in israa'iil ay ka baxdo gacan ku haynta ay ku hayso marinka filadelfiya iyo sidoo kaleeto marinka labaad ee maray gaza afhayeen u hadlay garabka hubaysanee xamaasna bayaan uu soo saaray isniintii wuxuu ku sheegay haddii israa'iil ay ka go-an tahay inay cadaadis milatari u adeegsato la heystayaasha markaasi kuwa la heysto waxaa dib loogu celin doonaa ayuu yidhi qoysaskooda ayaga oo gashan karfan afhayeenku waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in kuwa ilaalinaya la heystayaasha la siiyey tilmaamo cusub oo ku saabsan wixii la samayn lahaa haddii ciidamada israa'el ay u soo dhowaadaan iyo sidoo kaleto in tilmaamaha loo gudbiyey weerarkii bishii juun ee israa'el ay kusoo furatay afar ka mida la heestayaasha si looga hortago taasi oo kale inay ku dhacdo xoogaga xamaas ayaa dilay ilaa iyo kun iyo laba boqol oo qof oo israa'iiliyiin ah waxa ayna qabsadeen ilaa iyo laba boqol iyo konton la heestayaala intii lagu guda jiray weerarkii toddobadii bishii oktoobar lagu qaaday koonfurta israa'el kadib weeraro isdabajoog ah oo israa'el ay gaza ku qaadayna waxa ay ku dishay in ka badan koob iyo afartan kun oo falastiiniyiin ah kuwaasi oo u badan haween iyo carruur sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee gaza halka milatariga israa'ilna uu sheegay in dhimashadu ay ku jiraan dhowr kun oo dagaalyahanada xamaasa